barnaamijkan oo lankamaga daray baraarug islamarkaasayna ee ku wacyigeline weliba magaalada hargeysa gaar ahaan laanta socdaalka somalilan ku sameeyaya ururka xakamaynta h i v aidisa ciidanka laanta socdaalka somalilan saraakiil iyo bulshada ka sugnaayta xarunta ayaa ku faa-iideysadeen ololowan wacyigelinta agaasimiga wacyigelinta iyo abaabulka ururka xakamaynta h i v aids ee somalilan maxamed xaaji yaasiin iyo faahfaahin kubi muhiimada barnaamijkan wacyigelinta usoona sheegay inuu sii joogtay doonaana maadaama xanuunkan uu yahay xanuun gudba oo xanuunada kale uu dheeryahay fiditaan wax la yidhaahdo oo aynu doonayno inaanu daayarteenna iyo waayeelkaba laga wacyigeliyo si aynu wada socno insha allahu tacaala dhammaanna qaranka maadaama idinku tihiin lafdhabartii oo socdaalka aad tihiin oo dadka ajanabigahay soo gelaya kuli kaleba aada la socotaan xaaladooda mar kastana aa ku heega lagu tihiin waxaanu goor bidnay inaan wacyigelinta si joogtaa insha allahu tacaala oo horeba sanadkii horeba nili siiyey aan mar walba sanad walba aan wacyigelinta siino ciidanka kala duwan ee soo biiraya iyo kuwii horeba si aynu isla soconno halka uu xanuunku marayo iyo barta taageeraya run ahaantii waxaad dareemi kartaan xakamaynta marka la leeyahay in meel lagu xadeeyo ayaa la doonaya insha allahu tacaala dadkii xanuunku ku dhacayna in la daryeero oo la qafuqin ay dadka la mid yihiin oo iyaguna aan xanuunka ku gudbayn inay dadka taabtaan ama ay la shaqeeyaan ama ay dhex joogaan laakiin uu ku gudbaayo saddex xaalo oo kulleyna looga sheekayn doono oo madaxa wacyigelinta si ballaaran inoogu faahfaahin doonto saddexdaa marxalado oo ah galmada ama xaaraanha ahaato ama xalaalaha ahaatee wuu ku gudbayaa dhiigga oon la hubin badqabkiisa oon la baadhina wuu ku gudbayaa xilliga umusha ay hooyadu ilmaha dhalaysana haddaan la kala seef ilaalin oo la kala badbaadin way yana way ku gudbaysaa run ahaantii dadka xanuunka la nooli dad caafimaad qaba ayay dhalaan oo nool oo iyagu aan xanuunkii laga helin inta badan taasina waxay ku timaadaa dhakhaatiirteennu sida fiican qofka hadduu xanuunka qaryana waxa weeye mushkilad baa ka soo baxdaa haddii uu sheegana si heer caalamiya ayaa loogu adeegaa halkaa waxaa ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey sidii aanu xanuunka inoogu fidi lahayn maadaama caalamkii xawaaro badan ku soconayo inagu aynu ka duwannaho ummad islaam aan nahay in la xakameeyo oo loo guddina waxa ka ah toddoba wasaaradood oo waxa weeye nala shaqeeya oo ay wasaaradda shaqogelintu ka mid tahay wasaaradda ciyaaradu ka mid tahay ta waxbarashadu ka mid tahay ta caafimaadku koog ka tahay ta warfaafinta ku jirto ta diinteenna islaamka ayna ay ku jirto